hay-adda wadooyinka dowlad goboleedka puntland ee b h j e ayaa si rasmi ah xarigga uga jirtay qalab cusub oo casri ah oo loogu talagalay ilaalinta tayada daamurka wadooyinka iyo sahanka dhismaha munaasabadda xarig jarka waxaa si rasmi ah u dahafuray wasiirka wasaaradda howlaha guud gudoomiyaha hay-adda wadooyinka b h e gudoomiye ku-xigeenka hay-adda agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud agaasime waaxeedyada iyo injineero ka tirsan hay-adda wadooyinka puntland gudoomiyaha hay-adda wadooyinka puntland cabdifataax maxamed sugule ayaa qalabkan ka warbixiyey maanta waxaan u sameynay daafur qalabka shaybaarka hay-adda dowladda puntland oo soo kordhisay qalab casri ah qalabkaas oo ah qalabka u badan oo hadda aan soo kordhinay markaan waa qalabkii lagu hubinayay tayada daamurka ilaa toban shay oo kala gedisan oo loogu talagalay hubinta tayada daamurka baanu wasiir hay-adda kusoo kordhinay waxaan kale oo oo qalabkan ku jira iyadan aan soo bandhignay qalabka waaxda sarfeyinka oo aan soo bandhignay daroontii casriga ahayd oo maaragta loogu talagalay sarfeyga daatada in lagu soo qaado iyo combyutar asna casri ah oo awood u leh daatada sarfeygu daroonta soo qaato inuu dhigo oo lagu aruuriyo laguna analyse gareeyo intaas kadib qalabkan waa qalab muddo aan u diyaar garoobinay wuxuu ka soo baxay talabixinadiisa u badan shirweynihii bishii january dhacay ee horumarinta waddooyinka puntland caqabadihii la sheegay iyo alaabihii dhimanaabuu ku jiray alxamdulilah maanta waxaan halkan u dabaaldeginaa inaan keennay qalabkii qalabkan ahmiyad weyn buu u leeyahay tayada waddada dadku marayaan iyo wadda raagta in loo sameeyo su-aal baa dadku isweydiyan waxay dhahaan yaa inii gadayo dadka waxaa laga dhaadhiciyay mentality ah in wax kasta deeq loogu keeno oo hay-ad u gado qalabkan wax hay-ada ee wax deeq ah oo aan ku helnay ma jirto waxaan ka gadnay canshuurta shacabweynaha puntland dowladda puntland madaxweynaha saciid cabdullaahi deni waxaa asaas u ahayd ama slogan u ahayd tayo iyo tiigsi waxaan lagu daray beekhaamin oo ayadana waxaan beekhaaminay waa adeegii waa gunnadii shaqaalaha waa kharashaadkii soo hareeyey dakhliyadii maaragtay u soo xerinaya hay-adda oo aan beekhaaminay ayaan waxaan ku aadinay horumarinta tayada farsamada hay-adda guud ahaan kharashka qalabkan hadda maanta lasoo bandhigay ku baxday waa lacag ku dhow soddon kun oo dollar marka marka la isku wada daro qalabka shaybaarka iyo qalabka sarfeyinka intaba mudane wasiir insha allah xarig sharkan hadda wuxuu noqonayaa kii u horreeyey oo bishan toddobaad hadda aan samaysid waxaa noogu xigi doonaa berito oo aan leenahay xarag jir daafur strategic planka hay-adda cusba oo insha allah berri aan u qabanayno daafur waxaa noogu xugi doona xarag jir aan u samayn doono white bridgeka ama xamuulka miisaanka culus oo asna aan boosto tegi doono isbuucaan insha allah dhalanaya isbuuca soo socda waxaa kaloo noogu xugi doona xarag jarka calaamadaha waddooyinka oo asna aan soo xarag jari doono oo dhammaatay jidka naa kusoo arki doontid waxaa kaloo iyadana noogu xigi doonta insha allah isla asbuucaas inaan soo xarag jirno waddadii kalaale oo waddo lix boqoloo mitira oo la dhisay intaas oo shaqo waa shaqooyin badanaaba ku yimid isku tashi